markanna kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda kala guurka siyaasadeed ee soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ka soo diyaariyey xasan kaafi qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay waxyaabaha uu qaban karo ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan lasoo magacaabo iyo guud ahaan sida looga samata bixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro waxaana barnaamijka marti ku ah cabdulqaadir cismaan cali shiddo oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamankii sideedaad ee soomaaliya wasiirkii hore gaadiidka iyo duulista hawada siciid jaamac qoorsheel iyo diini maxamed diini oo ka mida ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka balse marka hore intaaynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhegaysanno warbixintan oo ay wariyahayaga saynab abuukar ku eegayso marxaladda uu wakhtigan dalku marayo tan iyo intii xilka laga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre weli dalku ma yeelan ra-iisul wasaare cusub dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah madaxweyne farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa in uu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha xiga ee dowladiisa iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo soddon maalmood gudihiisa uu ku soo magacaabo balse su-aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne farmaajo ee ra-iisul wasaaraha cusub iyo sida ra-iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dowladda u yaala cabdirasaaq axmed maxamed jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya waxaana uu v o a la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cillado badanaa jira oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo uu kala gorgortamo ama u damca inuu interview kala yeesho waxa ugu horeeya ra-iisul wasaarahaas weydiinaya waxaa mudana madaxweyne ra-iisul wasaarihii la riday sababta loo riday cid kastaba haridda waxay aheeday saddex sana ee barninkii joogay maxaa u qaban waysay doorashadii qof iyo cod ahayday marka afar biloodma wax ku qaban karaa ra-iisul wasaare cusub marka wuxuu sugayaa ra-iisul wasaaraha cusub oo ka gorgortamayaa qof kastoo la keeno qof isku ceebaynaya ma jiro maxaa waaye mataqaanay shaqada la igaga baahan yahay shaqada ugu horreysa ra-isul wasaaraha laga rab maxay tahay inuu diyaariyo doorasho doorasho saddex sana ee baruu ra-iisul wasaarihii actifeka ahay oo madaxweynihiisi la socda oo saaxiibaha inuu qaban waayo oona loo eriyey liajli mataqaana waxaad qaban weysa doorashadii qofii codka ahaday marka qof cusub ma isku soo hadlaynayo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shirkii hore ee dhuusamareeb ku soo heshiiyey in doorasho waqtigeeda ku dhacda la qabto baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan lasoo doortay haddaba sidee arrimahani isku qaban karaan maadaama maamul goboleedyadu iyo mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhoweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go-aan la isku waafaqsan yahay
run ahaantii horta doorashada cidda ay tahay in lagala hadlo oo ay ahayd madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo uu kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cidda doorashada danaynaysa oo ah axsaabta siyaasadeed gaar ahaan madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kaloo la aragtida ah oo iyagu saamayn weyn ku leh siyaasada soomaaliya maantay marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo axsaabta in maaragtay xalle la gaaro kadib dowlad goboleedyada lala fariisto hadda waxaa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhexeeyaan oo ay adagtahay inay xal isla gaaraan marka aniga ma fili karo in meeshaas shirka dhuusamareeb ayaa horey loo qorsheeyey in uu dhaco shan iyo tobanka bishan guddiga farsamada ee habsamo socodka iyo kabaaraandegidda arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuusamareeb saddex ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waana tan keentay sidoo kale su-aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka iyo qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee dhuusamareeb waa kan mar kale xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyey qabsoomidda wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb
shirka dambe marka waxaa biis u ah la raba inay u noqoto wixii ka soo baxa guddigaas ay ka soo shaqeeyaan marka qaybtaasi ma qabsoomin oo dhuusamareebna kuma shaqaynin umana wada dhamma qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowlad goboleedyadii qaybo ka mid ah maqan laba maamul goboleed ayaa ka maqan waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra-iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka isaguna oo faktor muhiima ah weliba la filaayay maadaama hawshaan howl tichnikala ay tahay inuu hogaaminta shirkan dambe isagu yeesho na meeshu waa ka maqan yahay marka intaasoo dhan markii la eego waxaa aad u adkaanaysa qabsoomidda shirka hadday dhacdo marka in la yimaado waxaa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo sidoo kale xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu wakhtigiisa dhici karin kulanka yaa waa ra-iisul wasaaraha lagala dhiilgaraynaya marka shaki la-aan dowlad goboleedaasi waxay qabaan fikir ah horta ha lasoo dhiso ra-isul wasaare ra-isul wasaare in lasoo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa laiswada gaadaya oo waa laisdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii lasoo dhiso dowlad goboleedyada markaad ka soo heshiisaan ama saantirashaha u noqoto madaxweyneho hadha hodee aniga waan isku dayma best in mataqaanaa ee dowlad goboleedyada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa kuwaas ha la arko adduunka arka inuu ula jeedo ama ma ahe daacad ay ka eheday oo loola socday laakiin sida loo riday ra-iisul wasaarihii iyo markaad u fiiriso marnaba ma filaayo in wixii ka soo baxana ay socon karayaan laakiin si kastaba ha noqoto wax kastoo ka soo baxaba waxaan filaynay nidaamkan uu noqon lahaa in loo keeno golaha hase ahaatee siyaasiga salaad cali jeelle oo wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyey qabsoomidda shirka shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xibnaha ka ahba ay ku wada ballameen haddana guddiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo jubbaland iyo puntland waa soo xaadireen marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si mataqaanaa loo dharaandhiriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka ugu dambayntii in la isla fahmi doonaan rajayaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo dooda la xiriirta arrimaha doorashada ayaa in muddaha soo jirtay waxayna baarlamaanka meel mariyeen shuruuc la xiriirta qaabka doorashada dalka ay u dhacayso si kastoo ay ahaato wakhtiga doorashada baarlamaanka waxaa ka dhiman muddo saddex bilood ah halka midda madaxweynahana ay dhacayso bisha februari ee sanadka soo socda laakiin ma cadda sida howlahaasi ay ku suurtogeli karaan waxaa jiro tuhunno laga qabo in golaha shacabka iyo madaxtooyaduba ay sameeyaan muddo kororsi xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed ayaa v o a ugu waramay mar kale shakiga arrintaasi laga qabo ma jirto wax laisku waafaqsanya laa madaxweyne walaa barlamaan walaa barlamaan dhexdiisa guuxaas faraha badana noogu jira madaxweyne wuxuu raadina ugu yaraan muddo extension in la helo laba sano ah ama ay ka timaado isbedel kaleente dowlad goboleedyada asalkana waxaan fili madaxweynaha wuxuu raadinayo waa muddo kororsi oo wada ogol laga yahay marka shukaansi iyo unwaraysi iyo un kala qobqob iyo bal ayuu ku jira isku soo wada duub oo kulanka dhuusamareeb ayaa si weyn isha loogu hayaa waxaa loo arkaa mid jaangooyn doona halka ay u dhaqaaqi doonto xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan soomaaliya iyadoo safaaradda maraykanka ee soomaaliya fariin ay soo saartay ku boorisay dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay go'aan midaysan ka qaataan nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto wakhtigeeda saynab abuukar maxamed v o a mahadsanid zaynab abuukar aan markalna dib ugu soo laabto martida barnaamijka faaqidaada toddobaadka igala qaybgelaysa sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee uu xilligan dalka ku jiro iyo caqabadaha taagan aan ku bilaabo cabdulqaadir shido bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah runtii mar kasta oo dowladda sanadka ugu dambeeyo waxaa caadiyan ah in khilaaf iska yimaado isaqabsi taas ujeeddada tahay fakar kala duwan iyo inay yimaadaan iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo marka wax iska caadi waaye runtii waana soo mareen dowladii hore oo dhan way ahaayeen sanadka ugu dambeeya waxaana aaminsanaa in wax laga baxayo ay tahay sababto maadaama shuruuc iyo qawaaniin la raacay ay jiraan baarlamaankii uu jiro madaxweynihii uu joogo waxaan isleeyahay marka crisis laga gudbi kara waaye haddii si wada jira loo wajaho runtii waa mahadsan tahay ismaaciil axmed nuur sidee u aragtaa xaalada siyaasadeed ee xilligan dalku ku jiro wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay waxaan waayo arag u nahay in maraaxiisha kala guurka ah ay waxoogaa jahawareera keenaan jahawareerkaas markii laga soo tago waa xaalad waxaa waaye u baahan in mas-uuliyaddeedu ay jid leedahay mas-uuliyad dowladda dhexe ay leedahay maraaxiishaas kala guurka ah maadaama aan hore usoo aragnayna kulley iyadana waa iska dhammaan doontaa waa marxalad iska qallafsan laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo siciid qorsheel waad arkaysaa isla su-aashan bismillahi raxmaan raxiim waxay la tahay in halkii raggi hore ay taabteen waa muhiimaddu doorasho mar haddii la aadayo oo dhibaatada jirtaa wax kale ma ahaane dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta muhiimaddu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida xusbiyo marka la garan karayo dadku sida ay maaragtay xusbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aadi lahayn iyo waxay doorashadu noocay noqon lahayd wax wax waadaxa inay ahaataa ficnay marka waxaa keenaya in marwal confusionku uu yimaado oo sanadka ugu dambeeya uun laisku qaqabsado waxaad moodaa wixii uun aynu ku heshino dastuur ama ku taallo ama marka horeba xoogaa in walba u darsi hadda ilaa iyo sagaashan laba xusbi baa layidhi baa jira wax sharciganu hadda iyagu ay hadda haystaana nooma muuqato wixii doorasho ay maaragtay lagu geli lahaa noocu noqon lahaana ma cadda marka in confusion ay iskaga jirto waa waxa uun keenaya dhibta marka anu waxay la tahay inay u baahnaan lahayd waqtiga xaadirka wax diyaarsan in la helo taasaa markaynaysa inay mar walba waqtigan lasoo gaaro waa mahadsan tahay diini maxamed diini bulshada rayidkaad ka mid tahay bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaalada siyaasadeed ee uu dalku xilligan ku sugan yahay sidee idinla muuqataa wallaahi waxay ila muuqataa maanta soomaaliya waxaa ka muuqda fashil siyaasadeed oo runtii yacni si guud dalka uga muuqda si gaarana maaragtay laantii sharci dejinta oo ku milantay laantii fulinta oo ku dhacday dabankii ay maaragtay u dejiyeen maaragtay laanta fulinta u dejiday ilaa hadda ahayd yacni malaha siyaasaddu waxay u baahan tahay balance in laysu dheeli tiro oo hay-adaha fulinta dalka hay-adaha qaranku inay isbalansi gareeyaana loogu talagalay hay-addii loogu talagalay inay laanta fulinta la xisaabtanto waxaad moodaa inay ka mid noqotay laantii fulinta marka culaysku wuxuu ka imaanayaa malaha laantii fulintu malaha wax kontaroola oo kala dhex gala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka markay siyaasad isku qabtaan ama mucaaradka dowladda iyo yani laanti fulinta markay isqabtaan kala dhex gala oo u sameeya arbitrationka loo baahan yahay marka fashil siyaasadeed oo runtii nuuciisa aan hore loo soo marin awal waxaa laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maaragtay dowladda rida hadda waa cabashadu dhinaca kale waaye dowladdii oo gacanta ku dhigtay laantii fulintu gacanta ku dhigtay baarlamaankii baarlamaankii kaalintii uu dowladda ku lahay oo bannaanaatay marka waa fashil siyaasadeed sida aynu la soconno tan iyo markii la riday xukuumaddii xasan cali kheyre dalku ra-iisul wasaare ma lahan madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa in ra-iisul wasaare cusub uu soo magacaabo marka ra-iisul wasaare caynkee ah ayuu xilligan dalku u baahan yahay runtii anu waxaan isleeyahay ra-isul wasaaro inta dhiman madaxweynaha la shaqayn karo shaqo la taaban kara wada qabtaan taasna uu ku imaan karo in meelo badan laga fiiriyo runtii marka anigu waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro ra-isul wasaaraha imaan si uu inta dhiman uu dhammaystiro madaxweynaha lala shaqeeyo dowladda lala shaqeeyo ismaaciil axmed nuur ra-iisul wasaare ceynkee ayuu xilligan dalku u baahan yahay waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare waa awoodda keliya madaxweynaha uu leeyahy inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare isaga la shaqayn karo waxaa tan labaad ay tahay inuu noqdo ra-iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejintii maxaa yeeley haddii intuu ra-iisul wasaare soo magacaabo baarlamaankii uu kalsooni ka heli waayo dhibaatada intaasaa ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim ahaa mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra-iisul wasaare lagala hadlo waa awood solali uu u leeyahay madaxweynaha muhiim waxaa ah markii lasoo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado uu kula xiriiraayo mucaaradka inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka soomaaliyeed loogu celin lahaa awoodooda ansiiyo siciid qorsheel tan u horeysa waxaan qabaa in ra-isul wasaaraha oo la keenaya marka ugu horeysa inuu noqdo ra-iisul wasaare la shaqayn karaya sida maxay ahayd baarlamanka oo kaleeto odayaasha soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xidhi kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid laysku wada ogyahay ay noqoto an waxaan qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara soomaaliyeed in laga dhigan qabaa marka doorashadan waxaan qabaa mucaarad ha noqoto macid ha noqoto siyaasi ha noqoto xarumaha sida civil society ha noqoto nin ummadda u fahmi kara inay soomaaliya maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto waayo ninka raba in la keeno ee maaha waxa laga dhex baarbaarayo inaanu noqon baan waan qabaa saasaan kusoo koobaya hayadiini anugu runtii inta badan siciidaan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxaa loo baahan yahay waqtigan nin ra-iisul wasaare nabadoon ah oo la kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta kasoo harto iyo mucaaradkaba maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe istaadii muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn karaa inay ugu wacan tahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta ansiiyo cabdulqaadir shido waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah mar kastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga far wuu ka baxaa marka waa arin arrin jirta oo sababto maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalka uuna wada shaqayno hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra-isul wasaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas haye ismaaciil wallahi aniga ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii oo jirta ba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weerar ka xunxun oo xukuumaddiioo jirta oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go'aan ummadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan la isaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinkan wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirna xukuumad siciid qorshal isla su-aashan marka aad eegto weeraradii dhowaan dhacay kii xeryaha ciidanka iyo xabsiga dhexe wixii ka dhacay ma la isdhihi karaa sabab ama lugma ku leedahay xukuumad la-aanta dalka jirta may ma qabi midda u horeysa waxayaanu dunaantii wax walba haddii la yidhaaho hal meel unbaa laga maamulaya laga wadaa ha noqoto in la yidhaaho madaxweyne ra-iisul wasaare baa dalku dhan maamula dalku waa organs wuxuu leeyahay wax ka badan amnigu waxay hoos tagaan booliiska waxay tagaan nabad sugidda iyo wax la mida u malayn maayo inay wax ka khaldan yihiin oo howlahoodii qol walba nin walba qolooda siilada xil saaray hawshoodii waa wataan laakiin waa challenge baa jira marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yidhaaho waa hurdada laga kaco diini saameyn ma ku leedahay xukuumad la-aanta xaaladaha amni darre ee dhacaya aan waxaan is leeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yani inkastoo qof kastoo raba inuu dulduleelaha dowladda ka faa'idaysto wuxuu ka faa'idaysanayaa khilaafku markuu jiro waa laga faa'idaystaa wax soo jiri jiray tan kaliya uguma horrayso laakiin haddana waxaan qabaa cillad kale oo amniga khatar ku ah ayaa ka jirta talisyada ciidanka sida booliiska iyo nabadsugiidda iyo asluubtaba sida bulsho rayid ahaan annagu aan xogaalka u nahay hadda waxaa aad u soo badanaya in saraakiishii ciidanka booliiska iyo nabadsugiidda si maaragtay aan khayr caadi ahayn loo ruqsaynayo oo xuquuqdeedii maaragtay meel cidlaa lasoo dhigaayo oo inta badan yani hoteelada markaan nimaadno in maaragtay ayagoo dacwo ay noo yimaadaan marka ciidankii yani waxaad moodaa taliyayaashii inay ka ka baxeen awoodii qaanuunka oo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha cidna ayaanay ka cabsanayn ma aqaan meeshay kalsoonida ka heleen saraakiisha si yacni sharci darra ay u ruqsaynayaan marka ciidanka waxaan ka dareemayna annaga bulsho rayid ahaan in moraalkooda uu hoos u dhacay marka mar kastoo ciidanka moraalkooda hoos u dhacana waxaa yimaada waxaa ka faa'iidaysta cid kastoo rabta inay fursadahaas ay ka faa'iidaysto waa mahadsan tahay aan u mahad cabdiqaadir shido waqtiga ka dhiman muddaxileedka dowladda soomaaliya waa mid aada u kooban ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono iyo xukuum xukuumadda uu soo dhisi doonaba waxay ansixin ka sugayaan baarlamanka haddaba intay la eg tahay rajada laga qabi karo in xukuumaddaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddada kooban ee dowladda u dhiman wallaahi runtii siday u shaqeeyaanay ku xiranta iyo golaha wasiiradoo la soo magacaabo siday yihiin ayay ku xiran tahay anigu waan qabaa in haddii ay shaqeeyaan ay muddo koob wax ku qaban karaan runtii anigu waan qabaa laakiin waxa la raba haddii ay tahay qof iyo cod la raba haddii ay tahay ma malaynayo in maaragtay inay waqti bay u baahan tahay runtii in waqti waqti bay u baahan tahay taana waxay ku xiran tahay golaha golaha baarlamaanka oo hadda joogo haye ismaaciil waxay ku xiran tahay qorshaha uu la yimaado prime ministerkaas iyo xukuumaddiisa haddii ay la yimaadaan qorshe tifaftiran horta waxa keliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho haddii ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hannaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihii aan hore u soo arki jirnay iyo wakhti cad oo uu qaadanayo oo benchmarkis lagu xisaabtama leh markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo waxa ay la imaan karaan in baarlamaankiina uu u ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho shacabkii soomaaliyeedna ay aqbalaan hadduu yahay qorshe loojikada ku fadhiya macquulnimada ku fadhiya oo lagaga shaqaynayo amni iyo doorasho waxay ku xiran tahay qorshaha ay la yimaadaan qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karto xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho wallaahi su-aasha waxay ka taagantahay waqti maarata muddada oo xilka la leeyahay ra-iisul wasaaruhu uu wax ku qabanayo haddii sida hadda la odorasiyo ay tahay maalmaha kooban oo xiliga baarlamanka la rabay in doorasho galo kadibna madaxweynaha uu galo iyo su-aalaha aan isweydiinaynaa way kala fog yihiin ismalah waxaanan u malaynaya anigu xilligii doorashadii u dambeysay oon guddigeeda ka mid ahaa markaas qof aan ahayn waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo august bay ahayd xilligaas waxaanan filayaa inay dhacday february inay dhacday soomaalkarti madaxweynaha sheegaya sababtan ku tuuxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurtageli weyday maalmihii harsanaa marka waxaan ka wadaa ra-iisul wasaare anugu sidaan u sheegay iyo baarlamanku waa inay noqoto hadda nin odaya oo soomaaliya diyaar u inuu wax ka qabto ninkan cusuba la keenayo xilliga uu ku dhammaystirayo waxaa laga rabaa fulinta iyagaa laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ma ku dhammayn karaan hawsha hawshan waa ka ballaarantan manaya waqtiga aad hadda ina weydiinaysid diini isla su-aashan haddaad ka jawaabto horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamaayo oo ku xiran ra-iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha waa dastuuri in doorasho la qabto waa dastuurka waqti afar sanana lagu qabto muddadii afar sanana waxaa ugu hartay baarlamaanka saddex bilood madaxweynahana waxaa ugu hartay shan bilood marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay haddii la isxujaysto oo siyaasiyiintu isxujaystaan oo ragga qaadda jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa lix bilood oo kale haddii waqti isla shan iyo labaatanka ka hor la magacaabo ra-iisul wasaare islamarkaasna shirka oo dhuusamareeb lagu heshiiyo nooca doorashada ay noqonaysa anigu waxaan qabaa haddii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaban karaa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran xilliga kala guurka ee uu ku jiro dalka iyo habka looga samata bixi karo waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya cabdulqaadir cismaan cali shiddo oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamankii sideedaad ee soomaaliya wasiirkii hore gaadiidka iyo duulista hawada siciid jaamac qoorsheel iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka cabdulqaadir shiddo sida la wada og yahay berrito oo ku beegan shan iyo tobanka ogos waa maalintii loo qorsheeyey in mar kale ay magaalada dhuusamareeb shir ku yeeshaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana jira isbedelo siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhexaysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii xasan cali khayre haddaba arrintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka dhuusamareeb ee loo madlan yahay aniga ma qabo runtii isuma xirna xilka qaayidda ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo ballansan yahay shirkaas waa lagu ballamay waa inuu dhacaa waana maamul goboleedadana waa waa arrin waa waa muhiim in ayagii dowladda ay wax waxay raalli ka wadeen inay inay ka wada tashtaan doorashadana waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo waa in maamul goboleedada iyo dowladaba ay ka wada tashtaan shirkaana wuu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo aniga hadda ma dhihi karo hadda waa dhacaya laakiin aniga waxaan qabaa inuu dhaco shirkaan wax baajin kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma quseyn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlaayay marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorasho ku qabaan aan qabta aan qabaa shirkaan uu dhaco mana mana qaba inay isku xiran yihiin riidada xukuumadda iyo iyo shirkaas maamul goboleedada hadlay oo arrintaa aad uga xumaadana waa waa waa macquul sababtaa qofka qofay saaxiib yihiin oo soo wada shaqeyn marka xilka laga qaado wuxuu u arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaado laakiin hadalkuu yiri kuma xirna shirkan usufreeb anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas uuna dhacaya ilahay tuula aansiiyo ismaaciil anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka ah maamul goboleedan haddii ay ka hadleenna iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayaan qabaaye ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro waxa laga wada shaqaynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan waxaa laga wada shaqaynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee laiskula shaqayn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo laga wada tashado waa wax meesha ku jira wadatashigaasna ma aha wax mar keliya dhace inuu mar kasta dhaca ay ku quman tahay laakiin maamul goboleed xukuumad la eryaayay iyo mid kalsooni la siinayo wax shaqaa iyo waajibaadkiisana ka mid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad wax uu u dhimaayo shirkaasna ma qabo qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saamayn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee dhuusamareeb aniga waxay la tahay toos buu qabsoomaya waxaana kuu sheegayaa guddiyaa la rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu wayna soo wada magacaabeen hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd muqdisho erboodkan erboodka hodheel ku yaala dikaaliya ayay hadda fadhiyaan shir ka socdaa waxaad ogaanaysaa in maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka oo aan qofna ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kaleeto oo ay dowladda oo dhan qaybaheedii wixii halkaa joogay marka waxa weeyaan waxbaa la isku hayaa oo xoogaaba la isjiijiid waa jiraa laakiin shirku ma qabsoomaya shirku waa qabsoomaya soo shalaba iyagu isku may tegin soo galmudug gogasha may fidin gogashana soo looma dhigin in muxuu ahaa shan iyo tobanka in laisku yimaado wax ka hor yimi oo diidma ah anu ma garanaya meesha hadda arrintaasu ka soo baxday waxaan ogaa iyadoo loo diyaargaroobayo la aadayo oo u dhici doono haddii la raba shirka dhexdiisa xoogaa istaagtaag iyo wax maarata ka yimaadeen laakiin shirkii ma qabsoomaya hadda dowladda federaalku olready dadkii ka tegi lahaa oo uga qaybgeli lahaa shirka caama ka socda maanta erboodka hodheelkiis ku yaala bay ka mid yihiin raggu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo gobolka banaadir intuba waa fadhiyaan marka u malayn maayo wax hadda magaranaysaa diidmaa inay jirto laakiin marka la iskugu tago dee wixii wax qabaa inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan laakiin hadda golaha waa in la fadhiistaa oo la iskugu yimaada oo loo wada hadlaa ayaan aan ka hormarin lahaa wax oo dhan diini adigoo soo koobaya maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo madlan yahay ee dhuusamareeb waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaruhu waa kala soocayihiin awoodda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iskama lahan waxaa iskale rime minsterk rime ministerkii heshiiska soo galay oo maamul goboleeda lasoo heshiiyey in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayana waa la ratay marka waxaad moodaa baarlamaanku inuu si toosa u mucaaraday shirkii ka dhacay dhuusamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedu kusoo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqday runtii inay isbaaro u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco laakiin waxaa hadda muuqata in cadaadis beesha yani bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiyiinta yani runtii dhadhaxaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka joogsadaan baarlamaankana runtii ay u caqli celiyaan laakiin waxaan aaminsanahay wuu saamaynaya sababtoo ah shaqada ciddii wadi lahayd oo hay-adaha fulinta ku shaqayn lahayd waa prime ministerka iyo madaxweynaha ma aha prime ministerkii waa maqan yahay prime minister shaqadii la qabsaday oo maaragtay dadkii iyo hay-adihii cidda uu ku shaqay lahaa ay la qabsadeen doorteen iyo brime minister cusub oo maaragtay indhamadoobaad ah oo intuu xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka anu waa qabaa inay caqabad ku noqonaysa saamaynaysan ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanka uu qaataco heshiiskii ka dhacay dhuusamareeb waana qaatacay laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sanaan ku darsanaynaa kursigan sii fadhinaynaa oo ay ku fikirayeen u qaataceen shirka dhuusamareeb ma u suurtageli doontaa mase uma suurtageli doon waa su-aal laakiin anu ma qabo inay u suurtagelayso hadday xitaa isku dayaan ma qabo xitaa inay u suurtagelayso laakiin way saamaynaysaa aan u imaado cabdiqaadir shido marka sidan oo kale xaaladda siyaasaddu u cakiran tahay door intee leeg ayaa uga bannaan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin runtii wallaahi door baa uga bannaan sababtoo ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha bulshadoo dhan ay ka asaasan tahay siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasaddana in tale la weydiiya way tahay oo sababtoo ah dalkay wax ka leeyihiin siyaasiyiin soo shaqeeya waaye aqoon bay u leeyihin experiencena waa u leeyihiin marka in ayaga wax la weydiiyo oo tale la weydiiyo waa muhiim haddana ay crisis ka jira ay qayb ka noqdaan oo ay sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dadka dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo runtii door fiicanna way ku leeyihin siyaasiyiinta iyo iyo urada bulshada haye ismaaciil markay cakiran tahay iyo markaysan cakirinaynba dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah iyo shacabka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba ma aha inay dowladda u arkaan dhowrka qof ee xilka hayse keliya dowladda iyo mas-uuliyadda iyo wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada waa mas-uuliyad ummadda ay saaran tahay halka qofee lagu ilaalinayo villa soomaaliya iyo dhowrka qofee lagu ilaalinayo ma aha dowladnimada soomaaliya dowladda soomaaliya waa shacabka miyi iyo magaalaba waxgaraduu leeyahay bulsho rayiduu leeyahay culimaauddiinuu leeyahay mas-uuliyaddu mar walba haddii crisis lagu jiro iyo haddaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan waxaan qabaa mar walbay saaran tahay haddana kumaba sii jirtaba waqtigan hadda lagu jiro waayo waa in iyada oo si jenowiin ah loo hadlayo oo aan qof nacbaysi iyo qof jeclaysi midna lagu jirin in arinka runta laga sheegaa loona hiiliyaa maaragtay mar walba wanaagga ummadda meesha uu ku jira in loo hiiliyo waan qabaa waana mas-uuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka soomaaliyeed oo dhan waa mahadsan tahay siciid qorsheel adoo soo koobaya isla su-aasha wallaahi door weyn baa uga bannaan laakiin waxay fiicantay in la fahamsan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay bannaanka la yimaadaan yaraan war talaanu haynaa mitaal annagu haddaan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed howlahan markay bilaabmeen walaalkay diin waa ag fadhiya waa raggan aad iyo aad runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu isu nimaadno arintaa waa ka wada hadlay isagii shuruuc iyo sahra dheer iyo runtii dadka civil society-ga maryan iyo aan anagu u aqoonsan inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon wadankana wax weyn u soo qabtay waxaanu idhi arintan aan hadda aan daba qabanno maxaynu samaynaa waxaanu ka balnay xarunta haddaan iyagan ka balnay kadib waxaanu gudbinay inaan umaad gudoomiyaha aqalka sare aan is aragno waxaanu u tagnay mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo cabdixaashi xalime yare baan u tagnay madaxweynayaashii horeeto ayaanu tagnay waxayna ahayd war wadanka haddaan la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la odhan ha wada hadleen dhib baa ka jirta anugu marka intaanu ku dadaalanay aanu insanahay haddana aan la yahayn waa taa aan shalay lahaa in siyaasiyiinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyaguna soo baxaan ayna hor fadhiistaan mas-uuliyiinta wadanka iskale kalana doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisyada isla fadhiyaan anugu marka arintaas waa haddaan nahay hay-adda xarunteeda hosujeenta soomaaliya hore ayaan u samaynay weeli waa ku dhiiranaynaa madaxda mas-uuliyiintan waxaan leenahay albaabadiina fura si dadka kaleeto idinkuna waxa ina ka maqaan aad ugu heshaan inta kaletana ay diyaar u noqdaan inaa wada hadashaan inay golgashaas ay fidiyaan waa mahadsantahay diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismariwaa noocan oo kale ah mar kastaba horta bulshada rayidka door muhiima ayaa u bannaan waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan yihiin in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahayba ay tahay bulshada rayidka ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dowladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso hormuud ka ahaayeen ilaa maanta oo u dambeysay shirkii hadda u dambeeyey dhuusamareeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madax madaxweynayaashaada ee dowlad goboleedka iyo iyo iyo madaxweynaha federaalka iyo baar- iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii ee, yacni runtii ju- juhdi ayaga yacni jeebkooda ah ay galeen oo maaragtay ayagu isqarash gareeyeen oo aan cid kaloo ku taagu- ku taakulaynaysa aysan jirin marka mas-uuliyad wadan- wadanka ka- mas-uuliyad ayaa wadanka ka saaran ee, kaalintooduna waa muhiim inay shacabka wacyigeliyaan inay siyaasiyiinta wacyigeliyaan inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maaragtay ee, maanta jirta ay la wadaagaan inay maaragtay ee, madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ay ka shaqeeyaan inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahaan ee, waa u jeednaa waxa maanta ta lagu jiro xaaladda lagu jiro marka ha uga darinina oo ha uga sii darinina oo maaragtay xariga xoog ha u jiidinina inay dowladda maaragtay la hadlaan oo dhahaan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo waxaa loo baahan yahay wadatanimo waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo inna lagu qoslo maaha hadda haddii dowladda federaalka madaxda qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan soomaali wixii ceeb ka yimaada waa wada wadaagaynaa ayaga kaliya kuma eka ayaga kaliya kuma eka marka annagu inta badan waxaan ka fiirinaa yacni bictureka weyn ama sawirka weyn ee guudaan ka fiirinaa kama fiirino waxyaabaha yararka hoose waxaana ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sarraynta sharciga la ilaalin oo qof walbaba damaciisa loo hogaamsamo siyaasiga ah damaca siyaasiga ahu ma aha mid dhammaada damaca siyaasiga oo ma aha mid dhammaada marka sidaas darteed waxaan is leeyahay kaalin muhiimay uga jiraan waana runtiina wax oo oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaas iyo bulshada rayidku se horena u sameeyeen haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan waxaanu joognaa gebagabadii barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan jeclahay dhammaantiin inaan i weydiiyo su-aal ah xalku muxuu yahay sideese dalka looga samata bixin karaa xaaladda adag iyo wakhtiga kala guurka ee lagu jiro aan ku horeeyo shido halka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu siduu hadda hore u ballanqaaday uu yidhi nabadoon baan noqonaa inuu noqdo nabadoon een maamul goboleedada isku keeno een sidii doorasho loo qabanaya ay ka wada tashtaan een baarlamaankan keliyana inuuna ku fakerin inuu ku darsado iska sii joogo inuuna ku fakerin asaga naftiisana asaga naftiisa inuu inuu maaragtay een een compromise la yimaado sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaatada inuu garab ka noqdo ani marka waxaan qabaa in gar- gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof fiican loo qaban lahaa laga wada tashto laga- laguna wada shaqeeyo ismaaciil haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa xalku anigu waxaan u arkaa in dalka xoogga la saaro kala guur nabadgelya inuu ku dhaco wax peaceful transition waxa la dhaho oo dhaqanna ay noo noqotay uusan noqonin wax oo hal qof keliya laga rabo ummadda soomaaliyeed yar iyo weyn kii gobol jooga iyo kii caasimadda jooga bulsho rayda iyo giddi waa inaan xoogga saarnaa kala guur nabadgelyo ah oo doorasho ummadeed ah inay ka dhacdo doorasho dadweyne haye qoorsheel la waxaan qabaa dadkooda inay kalsooni buuxda ay naftooda geliyaan waxaweyaan soomaaliya meel fog baa laga keenay waxayaan mar walba hore ay u sii socotaa in muxuu ahaa ummaduna ay ogolaato in isbedelku uu jiro inay wada hadal la ogolaado inay ogolaadaan in doorashadu maxay ahayd ummadda oo dhan ay ka wada dhexayso inagu waxaanuna aan aaminsanahay waxaweyaan anugu hal meel baan iskaga dheganahay in dadku haddaanay wada hadlin laba ka- laba sideed u kala barayday kala warla ummadda inay isku yimaadaan oo wada hadlaan oo la isku afkarto doorasho in la qabto amni in la qabto in isdhexgal la sameeyo in laysu tallaabo subadgar hadda tii galmudug ka dhacday tusaale fiican baynu ahayd hala sii dhammaystir anuu marka waxaan qabaa waxa weeyaan in lagu dadaalo in mas-uuliinta sare ay soo dhoweeyaan iyagu ay ogolaadaan in ummadda kaleeto albaabada furaan la wada hadlo oo la- la isla wada ogolaado in waxaanay naga dhexayn soomaalinimadna ay jirto oo la ogolaado in la yaro dalku halkan u taagan yahay xageen uga qaadna xagee usii gudbinaa xageen u gudbinaa diini adigoo soo koobaya maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo aad xalka u aragtaa Ee, markaan soo koobo ee, wada hadal oo oo dhab ah oo daacad ah iyo heshiis siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho ee, laysku waafaqsan yahay dadka dhan ku wada qanacsan yihiin marka in ta aan ka gaarayno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhammaanteen wada rabno inta aan ka gaarayno war yaan la degdegin wakhtigeedii ka hor wakhtigay ku habboonada iyadaaba bisaylku keeni doono wakhtigaa keeni doono in eh, yacni doorasho qof iyo coda timaado laakiin yaan la degdeginoo laysku xujaysanin waxaan hadda maanta suurtagal ahayn marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxaa ra'yigiisu uu maaragtay meelmar yahay inta uu qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro inta xuduudka dastuurka uu ku jiro ayaa qof kasta oo madaxa oo mas-uula madaxweyne ahaw raiisul baarlamaan ahaw gudoomiye baarlamaan ah eh, raiisul wasaare ahaw gudoomiye baarlamaan ahaw intaad xuduudka dastuurka ku jirto ayaa ra'yigaaga uu maaragtay meel mar yahay mar haddii ee wakhtigu kaa dhammaado waa inaad aqbashaa wadankan xoog kuma timi kuma aadan imaane yani wadatashi la samay mideeda kalena dastuurku wuxuu qabaa maamul goboleedyada dad baa qalad ka fahamsan dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shiro ugu yaraan hal mar ugu yaraan hal mar uu la shiro marka waa in wadatashigu waa wax dastuuri ah maba aha wax hadda laysku baryaayo ama qof laga codsanayo waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba lagala tashto maaragtay maslaxada qaranka saasaan xalku arkay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabduqaadir cismaan cali shiddo oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamankii sideedaad ee soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada siciid jaamac qoorsheel iyo diini maxamed diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaadda inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o